Culummada ismaamulka Mandheera oo maanta kulan isugu yimid xafiiska culummada ee magaalada Mandheera ayaa waxa ay si adag uga hor imaadeen hadal maalin ka hor ay jeediyeen culummada ahlu sunna ee bariga Mandheera kuwaasi oo raaligelin ka dalbanayay wasiirka gaashaandhigga dalka. Culummada Mandheera ayaa hadalkii ahlu sunna ku tilmaamay mid gaf ku ah wasiirka difaaca dalka waxa ayna carabka ku dhufteen in hadalkii wasiirka uu ahaa mid sax ah oo uusan dad gaar ah ugu gafin
warka wasiirka war wuxuu ahaa eh nasiixo ah oo nin ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisana aqoon u leh jaahilna aan ahayn culimmadana ku xidhan diintana wax weyn ka yaqaana ayuu ahaa ninkii martida noo ahaa ee wasiirkeennana ahaa ee muxuu ahaa annagoo dhan marti noo ahaa ayaa dad kala soo baxeenoo ay aflagaadeeyeen waxay ku aflagaadeeyeen inuu jaahil yahay diinta waxba ka garanaynin waxay ku been abuurteen inay yidhaahdeen wasiirka wuxuu macnaha u gafay diinta diintana uma gafin waxay yidhaahdeen wasiirka ahlusunna waljamaaca ayuu macnaha u gafay wax ka sheegay ahlusunna waljamaaca annagoo dhannaa wada ah afarta khulafaa uraashidiinka macnaha afarta madhabood oo dhan baa muxuu ahaa ayaa imaamu shaafici imaamu abu xaniifa axmed ibn xambal imaam maalik intoo dhan ba waxay ahayn ahlu sunna nin ahlu sunna oo u gafayna ma jirin laakiin wuxuu wax ka sheegay suufiyadda yaan loo dhiibin buu dhahay waa la yaqaanaa ee suufiyadda inaan loo dhiibaynin masaajid iyagaba way og yihiin iyagoo masaajidda suufiyadda ay dhistaan waxay ka dardaarmaan yaan loo dhiibin qolooyinkaasay dhahaan wax weynoo hadda meeshaas oo hadda wasiirka uu gaf uu sameeyeyna ma jirin wixii iyaga ay dhihi lahaayeen oo ay samayn lahaayeen ay dhihi jireen oo camal unbuu dhahay marka waxaan leenahay innagoo macnaha ka hadlayno arrintaas dadkaasi wasiirka aflagaadeeyey dadkaasi oo muxuu ahaa qaarkood hataan waddanka u dhalanin etoobiya ay ka yimaadeen oo marti iyagana annagoo noo ah haddana wasiirka annada ay aflagaadeeyeen jaahilnimo ay ku sheegeen ay ku sheegeen in ay muxuu ahaa diinta u gafay ay ku sheegeen inuu ahlusunna waljamaaca u gafay ayaan leenahay dadkaasi waa dad muxuu ahaa qaldan wasiirka muxuu ahaa u gafay dowladdana waxaan ka codsanaynaa dadkaasi wasiirkii waddanka u gafay martida annada weynada u gafay in dadkaasi tallaaba ku habboon ay dowladda ay ka qaaddo xafiiska culummada oo mandheera ayaan ka soo hadlahaynaa waxaan daba joognaa hadal ka soo yeeray maaragtay niman magaalada mandheera joogo oo isku magacaabay magaca ahlusunna waljamaaca horta marka horeyse waxaan caddaynaynaa magacan ahlusunna waljamaaca waa magac nin kastoo muslin ah oo maarata ummadda nabiga ah oo salafka waddadiisa raacay aad lehe waaye magacay koox gooni ay leedahay maaha magacan qof kastoo muslima iska leh marka labaad nimankan ahlusunna waljamaaca ayaana laha la baxay ahlusunna waljamaaca maaha nimankan waa suufiyaal waa niman ahlu bidca ah waa niman shiica maarata ku xihan oo baadiniya firqada la yirahdo weliba gaar ahaan kusii xihan waayo oo ahlu baadin ah
saa marka waxaan leenahay tan koobaad horta maata wasiirka waxa aad dhihin ay dusha ka saareen tan labaad oo u soo dambaysa waxay tahay oo cajaa'ibta leh waxay tahay ayagoo aan garanaynin qaymahooda waxay qaban karaanba aan garanaynin ayaa waxay ku hanjameen in ay tilaabo qaadi doonaan haddii arrimahaas aan wax laga qabanin tilaabadaas iyaday ku hanjami haayaan sida ay noqoni doonto ma garanayno waxaan leenahay dowladda u xil saarneed arrimahaas tilaabada ay qaadi doonaan nimankaas iyo waxay meel kuogihiin ayagaa oga inaad raadraac loo yeeshto oo la ogaada waxay ugu dambaysa oon leeyahay wasiirkeenna walaalkeen soo dhowaaw aadan barre ducaale uma cunatee kuma habboona oo kuma maarata uma dhigantid in ay dad aan cawaam eh oon munaasab ku ahayn ay hadal xun kugu dhahaan adiga oo walaalaha oo dhammaale aan kala bixinino meeshaas imaaday aad iyo aad aadaad u mahadsan tahay cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera